الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد sida akhuuna alfaadil moxamed uu tilmaamay waxaa insha allahu tacaala maanta goobtan barakaysan iyo masaajidkan aynu ku qaadan doonnaa mawduuc aynu rajaynayno adduunyadeenna iyo aakhiradeenaba inuu wax inoo taro walaalayaal sidaad wada ogsoon tihiin diintu waxa ay xukuntaa daahirka qofka iyo baatinkiisa labadaba yacni madharka iyo muuqaalka guud iyo sidoo kale baatinkiisa hoose iyo ictiqaadaadka qalbiga ah iyo kadaalik akhlaaqda iyo acmaasha ka soo fulaysa intaba waxaa la rabaa inay diintu xukunto oo qofku uu ku saleeyo calaa asaasi iddiin sidaad arkaysaan ciwaankeennu waa ciwaan aada iyo aada u ballaadhan oo waxyaabo fara badani ay soo hoosgeli karaan markaan waaqaca bulshadeenna iyo baahideenna diineed aada iyo aada ugu fiirsaday waxaan is idhi maanta meelahaynu ugu baahi badannahay diin ahaan ee aynu uga baahi yacni uga baahannahay inaynu wacyigelin fara badan ka qaadanno waxa ka mid ah akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka iyo suluugga waayo qofka way u sahlan tahay madaharkiisa guud inuu diinta waafajiyo way sahlan tahay inuu yacni aasaartii iyo calaamadihii iltisaamku qofka ay ka muuqdaan way sahlan tahay gabadha muslimaddii inay xijaab qaadato oo jidhkeeda asturto oo madharkeeda iyo muuqaalkeeda guud u muuqdo ama u ekaado kii islaamka waa wax la samayn karo sidoo kale ragga laftoodu yacni inay astaamihii diineed ee daahirka ahaa ee muuqde ay sameeyaan way u sahlan tahay qofku inuu raggii garhkii la baxo shamiiskii gaabsado sunnihii nebiga waafaqo oo madharkiisa guud uu ka dhigo kii islaamka waxaa laga yaabaa inay u fududaato dad fara badan arrintaa iyadiina waa arrin aada iyo aada u qiimo badan oo arrin la fudaysan kara ma aha qofka madharkiisa guud inuu noqdo madhar islaamiya oo halkaa marka uu ninka raggii ka soo baxo la garto shaksi islaama inuu yahay oo sunni ah oo aasaartii sunnadu ay ka muuqato waa arrin aada iyo aada muhiim u ah sidoo kale gabadha muslimaddii halkaa markay ka soo baxdo madharkeeda iyo muuqaalkeeda guud inay astaamihii diintu ka muuqdaan oo xijaabku ugu horeeyaa waa arrin muhiima oo aan la fudaysan karayn oo bimacnaa hadalkeenna lagalaga fahmi maayo inaynu yacni ka dhigayno wax sahlan oon loo baahnayn waa muhim jiddan waayo had iyo jeer madharka iyo baatinka hoose calaaqa adag baa ka dhaxaysa oo had iyo jeer baatinka qofka yacni gudihiisa hoose hadduu islaax u hagaago hagaagaasi madharkiisa guud ayuu ka soo baxaya uu ka muuqanaya haddaba walaalayaal halkaan u socday weli ma gaadhin waxaan u jeedaa maadaama madharka guud iyo muuqaalka sare qofkii uu waafajin karo diinta in fara badanna ay naga muuqato waxaa su-aasha isweydiinta mudan ay noqonaysaa haddaba tacaamulkeenna iyo akhlaaqiyaadkeennuna sida muuqaalkeenna iyo madharkeennu u waafaqsan yahay diinta ma u waafaqsan yihi mise iyada oo sunnadii guudi naga muuqata baa laga yaabaa haddana inaynu u dhaqanno sidii dad aan diintii ku dhaqmayn su-aasha isweydiinta mudani waa taas idan haddaan ku soo dhowaado ciwaankeenna maantu waxa weeye xusnu alkhuluq fadluhu wa makaanatu ahli dhaqan wanaagga iyo akhlaaqadda wanaagsan fadliga ay leedahay iyo derajada ay leedahay iyo ehelkeedu makaanada iyo maamuusta ay dadka dhexdooda ku leeyihiin iyo ilaahay agtiisaba subxaanahu wa tacaala walaalayaal sidaad wada garanaysaan qofka muslimka ah waxa weeyaan waxaa habboon qowlkiisa iyo dhaqankiisu inay iswaafaqaan inta badanna inta qofka lagaga daydo ficilkiisa iyo dhaqankiisa ayaa ka badan inta qowlkiisa lagaga daydo waayo waxaa laga yaabaa adoo qowlkaaga si kasta wax ugu sheegaya khayrka iyo wanaagga haddana ficilkaaga iyo camalkaagu hadduu khilaafo waxaa laga yaabaa qowlkaagii inaanu raad badan yeelan lianno hadalkaagii iyo ficilkaagii ayaa midna laga yaabaa inuu dadka wanaagga farayo midna uu leeyahay ha rumaysanina ee baatilka iyo xumaanta raaca ilan ficilku yaanu hadlin laakiin wuxuu ka turjumayaa haddana isaga laftiisu waa dacwad camali ah oo wayno kaleba qofku inuu ku baaquu daaci ku noqdo qowlkiisa waxa ka raad badan oo ka xeel dheer ficilkiisa iyo camalkiisa inuu ku baaqo walaalayaal haddaynu usoo daadegno markaa xusnu lkhuluq iyo tacaarifta uu leeyahay xusnu lkhuluq huwa badlu lnadaa wa kafu ladaa wa ixtimaalu ladaa waxaa akhlaaqad wanaagga lagu soo koobaa macruufka iyo wanaagga oo dadka la gaadhsiiyo dhibaatadaada oo dadka aad ka haysato iyo dhibka dadka oo aad u dulqaadato waa tacriif markaad sidaa u eegto aad odhan karto aad iyo aad buu adagyihi laakiin waxaynu leenahay wainahu layasiirun calaa man yasara allahu calayh waa sahlan yahay ciddii rabbi u sahlo waxa ugu horeeya ama rukniga ugu horeeye uu ku istaago xusnu lkhuluq ama dhaqan wanaaggu waa dadka inaad macruuf iyo wanaag gaadhsiisood kula dhaqanto marka adiga wanaaggaagu dadka gaadho xumaantaada iyo dhibaatadaaduna dadka waa inaad ka haysato ay kaa nabad galaan marka wanaaggaagu dadka gaadho xumaantaadana ay dadku ka badbaadaan waxaa shaki la-aana inaanad ka badbaadayn dee qof afxumo iyo adilxumo kula yimaada taana maxaa la yidhi waxtimaalu ladaa dhibka dadka kaaga imanayana u dulqaado u adkayso waxaa kaloo lagu tacriifiye xusnu lkhuluq altakhali can alradaa'il wataxalli bilfadaa'il in xumaan oo dhan laga sifoobo wanaag oo dhanna lagu sifoobo yacni xumaan oo dhan qofku naftiisa inuu ka daahiriyo wanaag oo dhanna ku sifeeyo waxau uhi sheikhu lislaam ibnu taymiyata fi lmajmuuc mujaladka tobnaad safxada lix boqol iyo konton iyo sideed wa jimaacu alkhuluqi alxasan dhaqan wanaaggu wuxuu isugu soo ururayaa maca annaas yacni dadka dhaqan wanaagga lagula mucaamaloodee lagula dhaqmaa wuxuu isugu soo ururayaa an tasila man qatacak qofka ku gooya inaad xidhiidhiso biasalaami waalikraam salaanta aad salaamayso aad ku xidhiidhiso inaad sharafto waadducaa'i lah aada u ducayso waalistikfaar aada u dembi dhaaf dalabto wasanaa'i calayh aada ammaanto waziyaarati lah aada booqato wa tucti man xaramak inaad wax siiso qofka ku qadiyeen adiga waxba ku siin min altacliimi waalmanfacati waalmaal oo hadday waxbarasho tahay hadday maal iyo manfaca dunyo tahay aada siiso adigu wixii isaga aad ka weyday wa tacfu can man dalamak cidda kaa gardaran ee kugu tacadidee ku dulmidana inaad iska cafiso fii damin aw maalin aw cird ama qofkaasi ha kugu dulmo dhiig ama maal ama sharaftaadu meel kaga dhacay waxaynu odhan karaa yacni tacriifka uu ku qeexay shaykhulislaam ibnu taymiya xusnu lkhuluqa wuxuu ugu muuqanayaa dad fara badan wax khayaal oo suurtagalba aan ahayn leanna waxa uu ku bilaabay sheekhu raxmatullaahi calayh inaad cidda ku goysay xidhiidhiso ood maxay ku xidhiidhiso inaad salaanto aada u ducayso aad waxa weeyaan sharafto aada ammaanto aada ziyaaratood booqato yacni qofku wuxuu is odhan karaa qofka ku gooyey een adigaba xidhiidh kula lahayn sidee intaasoo wanaaga uu kaaga heli karaa waxaa laga yaabaa inay wax adag kula noqoto khayaali ah inaad qofka ku qadiyo adigaan wax ku siin adigu aad wax la doonato inaad qofka kugu tacadiyo ee kugu xadgudba adigu aada cafido laakiin waxaynu leenahay mujtamac dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka diinta ka durkay ayay khayaali ku noqonaysa laakiin dad ilaahay diintiisa ku dhaqmaya oo had iyo habeen acmaashooda ku salaynaya kitaabka iyo sunnada kuma adka sidaa darteed waan ogahay in yacni akarunaa ilaa man raxima allah yacni dadka badidooda inta ilaahay u naxariista mooye inay wax aada iyo aada u adag ugu muuqanayso laakiin waxaa loo baahan yahay in nafta la khasbo oo akhlaaq wanaaggu haddaanu dhalan u ahayn in lagu khasbo oo takliif waxa weeyaa nafta la saaro waayo imaa inay khilqiba ku tahay wax abuur iyo dhalan dhaqan wanaaggu wa imaa qofku inuu kasbado labadaa midun weeyi waana la kasban karaa qofku waxa laga yaabaa inuu yidhaahdo wallaahi dabeecad xumadaasaan u dhasho anugu isku kari maayo waxaa la sheegsheegayo inuu yidhahda laga yaaba laakiin waxaa la leeyahay waad isku karaysaaye naftaada layli oo waxa weeyaan waxaad naftaada ku tarbiyaysaa inay diinta u hoggaansanto waxaynu leenahay walaalayaal bahaa-imtiiyo mayeedhaanka xoolaha qaalinka buubayae didaya marka la layliyo ee la tababaro sow hayin la rarto oo la fulo iskuma rogo hadda qaalinkii didaya markii hore yacni bahaa-imta iyo xayawaanaadku marka la layliyo sow ma raboobaan miyay macquul tahay in bahaa-imtuna rabowdo makhluuqii ilaahay karaameeye walaqad karamnaa bani aadam ee sharafta lahaa ee caqligiiyo garaadka la siiyeyna inuu raboobi waayo ama uu leylyami waayo miyay suurtagal tahay maya marka macnaha waxaynu leenahay qofka muslimka ahi naftiisa haddaanay akhlaaqad wanaaggu dhalan u ahayn isaga ayaa ku layli kara oo ku tarbiyan kara naftiisa waxaa walaalayaal taasi u daliila in waxa weeyaan in badan oo saxaabada rasuulka ka mid ah yacni dhaqankoodu dee islaamka ka hor jaahiliyadii hore isku wada mid may ahayn qof qallafsan qof adag qof dabacsan qofba sibuu ahaa laakiin islaamku markuu yimid dhammaantood wuu leyliyo wuu simay waxaanu ka yeelay dad dhaqankoodu iyo akhlaaqiyaadkoodu ku salaysan yahay kitaabka iyo sunnada shaekhulislaam ibnu lqayim madaariju saalikiinka waxa uu ku daray min manaazili iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxa uu ku daro uu yidhi mansilatu alkhuluq yacni mansilada dhaqan wanaagga iyo xusnu alkhuluq ayaa ka mida manaasishaas dabeed waxa uu soo daliishaday qowlka uu rabbi yidhi jalla sha'nu wa innaka la calaa khuluqin cadiim nebi maxamedow waxaad ku dul sugan tahay dhaqan iyo akhlaaqad wanaagsan ibnu cabbaas turjumaan alqur'aani wa xabru hadihi alumma iyo imaamu mujaahid oo mufasiriinta ugu waaweyn ka mid ah ay culimmadu yidhaahdeen idaa ja'aka tafsiiru can mujaahidin fashdud bihi yadayk ku dheg oo ku tuntunso tafsiir marka uu mujaahid kaaga yimaado waxay labadooduba yidhaahdeen fii tafsiiri hadihi alaaya ay la calaa diinin cadiim waxa alla uu yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim nebi maxamedow waxaad ku dul sugan tahay dhaqan aada iyo aada u weyn oo wanaagsan akhlaaqad quman oo fiican ayaad ku dul sugan tahay nebi allow waxay ku fasireen markaa ibnu cabbaas iyo mujaahid ay la calaa diinin cadiim waxaad ku dul sugan tahay diin weyn laa diina axabu ilaya walaa ardaa cindii minhu yacni diin aan ka jecelahay oon uga raallinimo badanahay ma jirto min hada alkhuluq dhaqan wanaagga ah wa huwa diinu lislaam dhaqan wanaagga iyo xusnu lkhuluqu waaba diintii islaamka haddaba ayuha alakhawaatu fillaah qodobkaan isdul taagayeen jeclahay inaad ila fahamtaan wuxuu yahay waxaa lagu fasiray oo lagu tilmaamay akhlaaqad wanaaggu inay diintii islaamkaba tahay idan halkaa waxaynu ka fahmnay diintuba dee waa akhlaaqad iyo dhaqan haddaad dhaqan weydo oo akhlaaqda wanaagsan aad ka arradan tahay oo mucaamaladaadu aanay fiicnayn diintii baad ka arradantahay ogow haddaynaka way nala sahlanta waxyaabaha akhlaaqiyaadka yacni iyo dhaqan xumada dadka qaarkood ka dhacda lama weyna laakiin waxaynu leenahay wanaagga akhlaaqdaadu waa diin wanaag xumaanta akhlaaqdaada ku dhacdaana waa diin la'aan waayo khuluqii iyo mucaamaladii iyadaa ka turjumaysa diinta diintu walaalayaal waa dhaqan ma aha intisaab wax lagu abtirsado la sheegto ma aha waxa weeyaan mujarad asmaa aan xaqaa'iq lahayn laakiin diintu waa mucaamalo iyo camal iyo dhaqan qofka ficilkiisa ka muuqda waxaa imaamu albukhaari ama xadiiska intaanan sheegin ka hor xasanu lbasri raxmat ullaahi calayh waxa uu isaguna ku fasiray wa innaka la calaa khuluqin cadiim huwa aadaabu alqur'aan waa qur'aanka aadaabtiisa iyo tacaaliimtiisa oo la qaato oo dhaqan wanaagga nebi moxamed rabbi ku ammaanay waa aadaabtii iyo dhaqankii qur'aanka oo uu qaatay imaamu albukhaari wa muslim waxay ku soo saareen saxiixooda saxiixaynkooda in hishaam ibnu xakiim saxaabiga layidhaha caaisho weydiiyo uu yidhi dhaqankii nebiga iiga warran markaasi caaisha ugu jawaabtay kelmad xuruufteedu ay koobanto ay tirsan tahay laakiin macaanida kelmaddaasi ay xambaarsan tahay ay aada u guda ballaadhan tahay caaisha waxay ku tidhi kaana khuluquhu alqur'aan nebiga dhaqankiisa iyo khuluqiisu waxau ahaa qur'aanka miyaad doonaysaa nebigu siduu u dhaqmi jiray qur-aankuunu noqo hadda qur-aankaynu maanta had iyo habeen ba akhriyano aynu xafidsannahay aynu xambaarsannahay ee aynu garananayna dhex yaalla kaasaa nebiga dhaqankiisu ku salaysnaa oo wa innaka la calaa khuluqin cadiim waxa uu ku mutaystay markuu qur'aanka aadaabtiisii iyo awaamirtiisii qaatay walaalayaal waxaan jeclahay inaan baraarujiyo dhaqan wanaaggu kuma salaysno oo keliya in dadka si wanaagsan loola dhaqmo laakiinse waxaa kaloo soo hoosgelaysa inuu addoonku marka hore intaanu addoommada kale wanaag kula dhaqmin marka hore qabla kulli shay inuu horta ilaahay saabuutay si wanaagsan ula dhaqmo oo xusnu alkhuluq maca alkhaaliq ayaa ka kowa haddaad edab darro ilaahay kula dhaqantay iyo akhlaaqad xumo ood ilaahay si wanaagsan ula mucaamaloon kari weydo dee aadamaha kalena maxaad u malayn ma nin ilaahay xurmayn waaye oo qadarin waaye oo ilaahay tacdiimin waaye oo rabbi ka xishoon waaye miyuu aadama wax iska saaraya abadan suurtagal maaha marka waxaynu leenahay xusnu lkhuluq raqam waaxid kow waxa ka ah xusnu lkhuluqi maca allah ilahay si wanaagsan in loola dhaqmo dabadeed addoommada si wanaagsan loola mucaamaloodo waxaa taa inoogu daliila xusnu lkhuluqu labadaba maca alkhaaliq wa maca cibaadi illaah labadaba in lagaaga baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala fii aakhiri suurati alfurqaan ayuu labada masaleba ku tilmaamay oo rabbi waxa u yihi jala sha'nu wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaaطabahum اljaahiluun qaluu salaamaa waladiina yabiituuna lirabbihim sujada waqiyaama waladiina yaquuluuna rabbana اصrif cana cadaaba jahannam ina cadaabaha kana garaama inaha saaءat mustaqara wamuqaama waladiina idaa anfaquu lm yusrifuu wlam yaqturuu wakana bayna dalika qawaama waladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhar walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allahu ila bilxaq walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa asaama yudaacaf lahu alcadaabu ywma alqiyaama waykhlud fiihi muhaana ila man taaba waaamana wacamila camala صaalixa faulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat wkana allahu gafuura raxiima haadihi alaaya ilaahay waxa uu tilmaamay wanaagga addoommadu ay dhexdooda ku wada dhaqmayaan iyo wanaagga addoommadu ay allaha uumay kula dhaqmayaan marka hore waxaa la yidhi wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna addoommada raxmaanka ee wanaagsani waa kuwa dhulka si degan oo waxa weeyaan xasiloonaani ay ku jirta u dul socda yamshuuna cala alardi hawna oo xataa dhaqan wanaaggii socodkii dhulka ayuu saameeyey hadda ogow dhulka ilaahay baa leh inaad si xun u dul orodo ama u dul socotona dee waxa weeyaan xataa socodkaaga ayaa qiimaysan oo la eegaya oo wa idinka arkay yacni qof baa markuu dhulka dul socdo dee si kibir iyo akhlaaqad xumo iyo isjajabine ay ku jirto u dul socon karaa dumarka kuwaan ilaahay ka baqayn waxaa laga yaabaa ruuxii dumarka ahayd inay shaaraca isjajabiso kolba dhinac ay isku leexiso marka calaa kullin waa akhlaaqad xumo qofkii dhulkii uu ku dul socday noqonaysa marka ilaahay waxa uu tilmaamay addoommada raxmaankee wanaagsani inay yihiin kuwa dhulka dul socda si degan oo xasiloonaan iyo xishood iyo sakiina ay ku dheehan tahay waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaamaa kuwa wax magaratada ihi markay la hadlaanna ee ay afxumo ula yimaadaanna maxay odhanayaan nabaday salaamun calaykum laa nabtaqi aljaahiliin intaa uma dhaafayaan nabadgelyo korkiina annaku jaahiliinta ma doonno halkaa uma dhaafayaan waayo jaahilka shaaraca afxumada kuula imanaya ku walba haddaad u jawaab tidhaahdo dee hadafkaad hiigsanaysa iyo yoolkaagiiba gaadhi maysa laakiin waa inaad ka socoto qaaluu salaama ilaahay markuu tilmaamay dhaqan wanaagga ay dadka kale kula dhaqmayaan baa waxa uu ku xujisiiyey sida ilaahayna ula dhaqmayaan oo waladiina yabiituuna lirabbihim sujadan waqiyaama waa kuwa rabbi baryaya iyagoo rabbigood yacni habeenkii waxa ay baryayaan iyagoo rabbigood u sujuudsanaa oo u taagnaa cibaado iyo qiyaamu leyl fa haadihi akhlaaquhum maca khaaliqihim haddii dhaqankii addoommada iyo dhulka la sheegay dhaqan wanaagga ilaahay kula dhaqmayeenna xalay leyl waa inay cibaado iyo qiyaam u taagnaayeen waayo mucaamalo wanaagga ilaahay lagula dhaqmaa waa inaad amarkiisa qaadato oo cibaadada aada noolayso waa inaad nahyigiisa ka fogaato oo naftaada xaaraanta ka xakamayso dhaqan wanaagga rabbi waa kaa marka habeenkii cibaado ayay waxa weeyaan ku soo jeedayaan way ducaysanayaan markay wax bixinayaan saydhin maayaan oo daaddaadin maayaan cidhiidhiina maayaan laakiin intaasay u dhexeeyaan ilaahay axad kale la caabudi maayaan balse cibaadada waa u barax tirayaan naftii waxa weeyaan dhiiggeeda la dhowray ee la xarimay in la dilo dili maayaan ilaa bilxaq inay xad gasho oo la qisaasa mooye xaqdarre ku goyn maayaan zinaysan maayaan oo xubnahooda taranka xaaraanta waa ka ilaalinayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxa uu ku sifeeyey akhlaaqadda ay ilaahay kula dhaqmayaan iyo dhaqan wanaaggooda taasuu ku tilmaamay idan ruuxa muslimka ah waa mid looga fadhiyo inuu dhaqankiisa wanaajiyo maca allah wa maca cibaadi illaah waxa uu rabbi tilmaamay dhaqan wanaaggu inuu yahay in xumaanta wanaag laga horgeeyo laakiin aan xumaanta xumaan laga horgeeyo oo rabbi waxau yihi walaa tastawi alxasanatu wala asayi'atu idfac bilatii hiya axsan masina oo laba la maseeyo ma aha wanaagga iyo xumaantu waxaad xumaanta ka horgeysaa bilatii hiya axsan ta wanaagga badan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa haddaad xumaanta wanaag ka horgeyso maxaad arkaysaa isla markiiba idaada luqada carabiga ama naxwada waxaa loo yaqaana alfujaa'iya tadullu waxay tustaa shay u dhaca faj'a sikadii soo deg deg ah marka ka'annamaa inaan zaman iyo xilliba u dhaxayno mar alla markaad xumaantii wanaag la qaabisho faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim waxaabad mooddaa isla markiiba kii ay colaadda iyo cadaawaddu idiin dhaxaysay saaxiib kuu dhow oon cidiba idin kala dhex mari karin waayo waxaa laga yaabaa qofka ku xumeeye markaad wanaag la qaabisho dee calala qal inuu isla xishoodaba oo uu khajilo oo is idhaahda war miyaad waalantahay ninkan wanaaggun kula daba socda adna aad xumaynayso marka markay ugu sahlan tahay waa markaad ka nabad gasho haddaanad wanaag kala keelin laakiin rabbi waxa uu garanayaa oo uu og yahay wamaa kaana rabbuka nasiyaa arrintaasi dad fara badan inaanay u sahlanayn oo arrintaasi aanay dadku wada samaynayn in yar mooyaane markaasaa rabbi waxau yidhi wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ila duu xadin cadiim yacni arrintaa lama siiyo wanaagga iyo dhaqan wanaagga noocaasoo xumaanta in wanaag laga horgeeyo ah arrinta noocaasiya lama siiyo oo ma helaan ilaa dadka sabre ee dulqaad kale mooyaane mar labaad baa lagu celiyo wamaa yulaqaaha ila duu xadin cadiim arrintaa lalama kulmiyo oo ma helaan lamana siiyo martabada noocaasa ilaa qof nasiib weyn iyo dheef weyn le mooyaane waxaad halkaa ka fahmaysaa inaanay ahayn mas'alo dadka u wada sahlan laakiin dee ciddii ilaahay u sahlay bay u sahlan tahay waxaanay u baahan tahay dee sacyi iyo sababteedii inaad la timaado laakiin intaad meel fadhiisato inaad taa waan quustay oo naftayda rajo kama qabo oo iskama karayo taasi waa wasaawista shaydaanku uu dhagaha kuugu tuurayo laakiin ruux mu'mina haddaad tahay nafta wax la yidhaahdo waan kala quustay ma jirtee amarka ilaahay ku khasab waxa uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiid imaamu alalbani uu ku soo saarayo fii silsilati alaxaadiisi asaxiixa abu hurayrana uu warinayo ayaa waxa uu ahaa ana rajulan qaala yaa rasuula allah nin baa yidhi rasuulkii allow ina lii qaraabatan asiluhum wayaqtacuun wa uxsinu ilayhim wayusii'uun wa axlumu wayajhaluun waxa uu yidhi rasuulkii allow dad xigtaa ayaan leeyahay oo qaraabo ah waan xidhiidhiyaa iyana waa i gooyaan waan wanaajiyaa iyana waa i xumeeyaan waan u dulqaataa iyaguna waa igu tacadiyaan oo waa igu soo xadgudbaan rasuulku waxau ihi salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh in kaana kamaa taquul arrinku sidaad leedahay hadduu yahay faka'annamaa tusifuhum ulmalla waxaabad moodaa dambas kulul inaad waraabinayso yacni cuquubada iyo balaayada ay guranayaan ee ay galabsanayaan leanna ficilkooda noocana ayaa wuxuu u sababayaa cuquubo aakhiro oo dambe oo aajil ah walaa yazaalu macaka min allahi dahiirun maa dumta calaa dalik kana zuuli maayo ilaahay inuu kuu hiiliyo oo kuu gargaaro inta aad sidaa tahay imaamu almaawardi waxa uu ku yidhi fii adabi addunya waddiin safxada laba boqol iyo afartan iyo saddex wa xusnu alkhuluq an yakuuna sahla alcariikati layina aljaanibi aliiqa alwajh dhaqan wanaaggu waa inuu qofku qof hayinoo laylyanoo dabacsan uu yahay oon kakanayn oon qallafsanayn qof weji furfura waa inuu yaho weji cabuus markaad ka soo horbaxdaba wejiga kuu ururinaya waa inaanu ahayn qaliila nufuur qof didmadiisu ay yar tahay oo dadkoo dhan aan ka didayn waa inaanu ahayn waa inuu yahay yacni qaliila nufuur waa inuu yahay qof didmadiisu ay yar tahay waxaa didmada looga jeedaa qof dadkii oo dhan dee ka didaya oo ka ordaya oon cid ku soo hirana siyo cid u dhowaanayaaba aanay jirin tayiba alkelima waa qof kelmaddiisu ay wanaagsan tahay waa taqaanaanoo dadka qaarkood dee reeraha miyigaba soo lama idhaahdo reerkaasi waa looma hoydaan ku aan loo hoyan hebel hadduu yahay ina dhaafiya waxaa laga yaabaa ku hadday sooriyadiisa tahay iyo hadday soo dhoweyntiisa tahay iyo hadday hadalkiisa tahayba dee dadka qaar layska ilaaliyaa jira oo lala hadal loona dhowaan sidoo kale mi iyo magaalaba waa isku mide qof baa jira dee laysu tilmaamo farta laysugu fiiqoo aan cidina ku dhici karin oo qallafsan oo adag oo afkiisa iyo adinkiisaba waxaa laga fishay laga yacni laga eegaaba ay tahay uun xumaan kaaga timaada marka dadka noocaasa inaanad noqon laakiin aad noqoto qof laysu soo tilmaamo oo dadku ay ku soo dhowaadaan oo ay ku soo hirtaan isaga laftiisuna dadkiisa waxa weeyaan dadka ku soo dhowaada oo aan ka ordin asheekh cabdiraxmaan naasir asacdi fi riyaad annaadira safxada lixdan iyo sideed waxa uu ku yidhi wa xusnu lkhuluqi huwa khuluqun faadilun cadiim waxa uu yihi dhaqan wanaaggu waa akhlaaqad aada u fadli badan oo weyn asaasuhu alsabru waalxilmu waalraqbatu fii makaarim alakhlaaq saaska dhaqan wanaaggu uu ku joogsadaana waxa weeyi sabirka iyo dulqaadka iyo dhaqan wanaag oo qofku jeclaado wa aasaaruhu alcafwu waalsafxu can ilmusii'iin haddaba seeskaa uu ku joogsaday yacni ama uu ku kacay dhaqan wanaagu raadadka iyo midhaha ka dhashana waxaa ka mid ah dulqaadka iyo dadka ku xumeeya in laysaga jeedsadoon lala ficil samin wa iisaalu lmanaafici ila alkhalqi ajmaciin iyo manfaca iyo waxtarka oo dadkoo dhan la gaadhsiiyo fa huwa ixtimaalu ljinaayaat dhaqan wanaaggu waa tacadiyada iyo wixii xadgudub kugu dhaca ood u dulqaadato waalcafwu can izallaat wixii simbirirxa iyo dembi kugu sameeyo ood ka dulqaadato ood iska cafido wa muqaabalatu sayi'aati bilxasanaat iyo xumaanaha oo aada la qaabisho wanaag waqad jamaca allahu dalika fii aayatin waaxida waxa uu sheekh cabdiraxmaan naasir asacdi uu yidhi waxaasoo dhan ilaahay wuxuu ku soo ururiyey aayad keliya wahiya qowluhu tacaala khudi alcafwa waamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin waxa uu sheekhu yidhi aayad buu waxaasoo dhan ilaahay isugu keenay oo macnaheeduna uu yahay khudi alcafwa cafwiga qaado waamur bilcurfi wanaaggana dadka far wa acrid can iljaahiliin kuwa jaahiliintana isaga jeedso alimaamu sacdi aayaddaa markuu fasirayay tafsiirkiisa qayimkaa waxau yihi hadihi alaayatu jaamicatu lixusni alkhuluqi maca annaas aayaddani waxay koobsatay soo ururisay dhaqan wanaagga dadka lagula dhaqmo wamaa yembagii fii mucaamalatihim iyo waxa ay habboon tahay dadka in lagula mucaamaloodo faaladii yembagii an yucaamala bihi annaas waxaa habboon dadka in lagula dhaqmo waxa uu yahay an ta'khuda alcafwa inaad dadka ka qaadatood kaga qanacdo wixii cafwi ah cafwigu waa maxay ay maa samaxat bihi anfusuhum wamaa sahula calayhim marka layna leeyahay khudi alcafwa cafwiga qaado waa waxa dadka naftoodu ay saamaxdee u sahlanaadeen ku cuslayn min alacmaali waalakhlaaq acmaasha iyo akhlaaqdaba falaa yukallifuhum maa laa tasmaxu bihi dabaayicuhum dadka markaa inuu ku dhiba ma aha waxaan dabaa'icdooduba aanay karayn sidoo kale imaamu abri fii tafsiiri hadihi alaaya waxa uu ku yidhi khudi alcafwa ay min akhlaaqi annaas wixii kuu sahlanaada akhlaaqda iyo dhaqanka dadka kaga qanac oo ka qaado wa huwa maa laa yujhiduhum waa waxaan dhibaataynayn marka calaa kulli xaal yacni khudi alcafwa waxay isugu soo ururtay qofku inaanu noqon qof mukallif ah oo dadka ku kallifa ama ku dhiba wax awooddooda ka baxsan hadday dhaqankii tahay hadday acmaashii tahay yacni dadka had iyo jeer qofku inuu kaga qanco waxa u sahlana u fudud wax culusna aanu ku dhigin wa qaala sheekh jacfar ibnu muxamed waxa uu yidhi amara allahu nabiyahu bimakaarim alakhlaaq ilahay nebigiisa waxa uu faray dhaqan wanaag walaysa fi lqur'aani aayatun ajmacu limakaarim alakhlaaqi min hadihi alaaya qur-aankana kumaba jirto aayad ka soo ururin og oo ka kulmin og dhaqan wanaagga aayaddani yacni aayaddani si fudud bay usoo ururisay akhlaaqiyaad waayo arkaantuu akhlaaqad wanaaggu ku qumayey ayaa aayaddan isugu timid wa badlu nadaa wa kafu ladaa waxtimaalu ladaa dadka wanaagoo la gaadhsiiyo dhibkaagood ka nabadgeliso iyo dhibkoodood u dulqaadato intiiba aayadda isugu timid rasuulku waxau ihi sala allahu alayhi wasalama itaqi llaha xaysumaa kunt isagoo la dardaarmaya saxaabigii abidar iyo mucaad waxa uu ku yidhi ittaqi llaha xaysumaa kunt meel meel alla meeshaad joogtay ilaahay kaga baq wa atbici sayi'ata alxasana xumaanta kaa dhacdana wanaag ka dabagee tamxuhaa xasanadu iyadaa tirtiri oo masixi xumaantii hore eh wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan dadkana waxaad kula dhaqantaa akhlaaqad wanaagsan si wanaagsan dadkan hada alxadiid imaamu axmed wuxuu ku soo saaray musnadkiisa imaamu tirmidina sunantiisa culimada barhkoodna sixadiisa waa ka hadleen oo maqaal ayaa ku jira sheekha iyaga raximahu llahu tacaala imaamu lwaadici ayaa ka mida culimada cilaysay xadiidkan laakiin sheekhu lalbani waa tasxiixinaya isagu dhaqan wanaagga haddii tacaariiftiisu taa tahay oo aynu soo tilmaannay waxyaabo tusinaya ma huwa xusnu lkhuluq ile qofku waa inuu fahmo dhaqan wanaaggu muxuu yahay maxaa looga jeedaa marka tacaariiftiisa iyo bacdu alaqwaal haddaynu intaa ku dhaafno waxaynu tilmaamaynaa bal fadaaishiyo wanaagga uu leeyahay waxaa fadaa'il ugu filan xusnu lkhuluq inuu ka mid yahay dhaqan wanaaggu waxyaabihii ama muhimmaadkii ugu waaweynaayee nebi moxamed dartood loo soo saaray ama waxaynu odhan karaa min maqaasidi bicatih bicsadii nebi moxamed iyo soo saaridii lasoo saaray maqaasidii ugu weyneyd ee laga lahaa waxa ka mid ahaaba inuu dadka dhaqanka iyo akhlaaqda u toosiyo oo nebigu waxau ihi salawaatu ullaahi wasalaamuh calayh innamaa bucidtu liutamima makaarima alakhlaaq waxaa la ii soo saaray uun si aan u dhammaystiro akhlaaqadda iyo dhaqanka wanaagsan sheekhu lalbani ayaa fi silsilati axaadiisi saxiixa xadiiskaa ku soo saaray waana min xadiisi abi hurayra idan nebiga sala allahu alayhi wasalam waa inaynu kaga dayno dhaqan wanaagga loo soo saaray inuu dhammaystiro iyo dhaqan wanaagga rabbi ku ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana kudayashada nebiguna sala allahu alayhi wasalam waa caam oo cibaadadaa lagaga dayanaya oo caqiida wanaaggaa lagaga dayanayaa oo manhaj toosnaantaa lagaga dayanayaa oo akhlaaqad wanaagga iyo mucaamalada suuban baa lagaga dayanayaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a fadaaisha markaa xusnu lkhuluq ana fiiha rafcatu darajaat dhaqan wanaagga yacni darajooyin baa qofka kor loogu qaadaa oo waxa uu yidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh kama akraja alimaamu abu daawuud fii sunani walxaakimu fii mustadraki min xadiisi caaisha waxaa rasuulku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamuh calayh ina alcabda layablugu bixusni khuluqih darajata asaa'imi alqaa'im xadiidkii kale silsilada ku sugnaa min xadiisi caaisha rasuulku waxau yihi ina arajula layudriku bixusni khuluqih darajata qaa'imi alleyli saa'imi annahaar waxau rasuulku tilmaamay salawaatu ullaahi wasalaamuh calayh ruuxu rag iyo dumar midku doona ha noqdo yacni dakarka la cabire waa kharaja makraj alghaalib laakiin maaha dumarku inaanay ku jirin waayo annisaau shaqaa'iqu rijaal dumarku waa sheexii ragga oo yacni waxa weeyaan tashriicaadka iyo tacaaliimta diinta ragga waa la wadaagaan ilaa maa khasahu daliil wixii daliilku ka soocay ee gaar uu saaray mooye markaa rag iyo dumar waa ka siman yihiina rasuulku waxau yihi ruuxa mu'minka ah waxau dhaqan wanaagiisa ku gaadhaa darajada uu gaadhay ruux maalin oo dhan soomanaa habeen leylna salaadu taagnaa bal aduu qiimeeya oo qiyaas ruux maanta saa'im ahaa caaw oo dhanna qaa'im u ahaa salaatuleyl darajaduu leeyahay ayaa dhaqan wanaagga lagu gaadhaa waxaa kaloo lagu gaadhaa dukhuulu ljinaan jannadaaba lagu mutaa fi saxiixi sunani tirmidi min xadiisi abi hurayra rasuulku waxau ihi sala allahu alayhi wasalam wa acdamu maa yudkhilu nnaasa aljanna taqwa allahi wa xusnu lkhuluq waxa ugu weyn ee dadku jannada ay ku mutaan waa cabsida rabbi iyo dhaqan wanaagga waxaa ka mid a yacni dhaqan wanaaggu fadaa'isha iyo wanaagga uu leeyahay kasbu lquluub in dadka quluubtooda lagu hanto oo lagu kasbado waayo qofka dabeecadda xumi xataa dacwadda islaamka si wanaagsan oo hagaagsan uma xambaari karo waayo dabeecad xumadiisu waxay kasbaysaa inay dadku dacwadda iyo diinta ka didaan dhaqan wanaagguna wuxuu sababayaa inay dadku daaciga ku soo hirtaan oo ku soo ururaan oo usoo dhowaadaan oo ay ku daydaan oo ay waxa weeyaan sidiisoo kale ay noqdaan laakiin dadku hadday kaa didaan dee dacwadda yaad gaadhsiinaysaa magidaarada yacni dacwadda bulshada iyo biicadii loogu talagalay iyo mujtamacaadkii waa inay noqdaan dad kugu soo hiranaya oo aanad iska didinay taana waxaad ku kasban kartaa quluubu nnaas dhaqan wanaaggaaga ayaad ku kasban kartaa waxau nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam xadiidka saxiixa ee fi silsila min xadiidi abi saciidin alkhudri أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يعلفون ويؤلفون ولا خير في من لا يعلف ولا يؤلف waxau rasuulku yidhi waxa ugu iimaan dhammaystiran oo iimaankoodu ugu kaamilsan yahay kuwa ugu dhaqanka wanaagsan ee garabkoodu uu dabacsan yahay kuwaasoo yaclafuuna wayu'lafuun dadka ku soo hirta oo u soo dhowaada iyana lagu soo hirtoo lagu soo dhowaada walaa khayra fi man laa ya'laf walaa yu'laf ruuxaan isaguna dadka ku soo hiranayn dadkuna aanay ku soo hiranayn oo aanay u soo dhowaanayn oo isna dadka ka didaya iyana ay ka didayaan waxa weeyaan khayr ma leh ayaa rasuulku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa fadaaisha akhlaaqad wanaagga ka mid ah taysiiru lumuur arrimaha rabbi inuu ku sahlo waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusraa wa min taqwa allah xusnu lkhuluq cabsida allana waxaa ka mid a dhaqan wanaagga waxaa fadaaisheeda ka mid a maxabat nabiyi sala allahu alayhi wasalam waalqurbu min majlisih jacaylka nebi muxamed oo lagu muto iyo majliskiisa qiyaame oo loo dhowaado waxau rasuulku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ina min axabikum ilaya wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama axaasinukum akhlaaqa waxaan ugu jecelahay iiguna dhow maalinta qiyaame majliskayga kuwiina ugu akhlaaqada wanaagsan leh akhrajahu alimaamu tirmidiyu fii sunanihi min xadiidi jaabir waxaa ka mid a maxabat ullaahi caza wajal ilaahay maxabadiisa in lagu muto waxau rasuulku yihi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh xadiidka uu soo saarayo imaamu طabaraani fi lkabiir mujaladka koowaad safxada boqol iyo sideetan iyo kow min xadiidi usaama ibni shariik radia allahu canh waxau saxaabigaas yidhi kunaa juluusan cinda nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaanu ag fadhinay kaanamaa calaa ru'uusina atayr iyadoo aad mooddo madaxa shimbira inay nagaga taagan yihiin maa yatakalamu mina mutakalim qof keliya afkiisa shuuqan u ka lahayn qof hadlaya aanu nagu jirin waxay daliil u tahay dhaqan wanaaggii asxaabta nebigu ay lahaayeen markay joogaan goobta ama majliska ilaahay rasuulkiisa lagu xusayo inaku waynu wada sheekaysannaa labalabaynu isugu jeedsannaa waxaa laga yaabaa qofku kolba meel inuu eego yani waxa weeyaan dareenkeennuba waxaa laga yaabaa ilaa man raxima allah inaanu u soo jeedin qaala allahu qaala rasuulu laakiin saxaabada rasuulku waxay ahaayeen sida saxaabigaasi sifaynayo kaanamaa calaa ru'uusina atayr waxaad moodaa madaxa shimbira inay nagaga taagan yihiin oo maa yatakalamu mina mutakalim ruux shuuqla oo hadlayaa ma jiro dhammaantood waxay u dhag raaricinayaan oo dareenkooda u soo jeediyeen waxa rasuulku u sheegaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxau saxaabigaas yidhi id jaahu unaasun faqaaluu man axabu cibaadi illaahi ila allah markaa dad baa rasuulka u yimid saxaabada nebigu nebi moxamed waa ka haybadaysan jireenoo su-aasha kulamay dhici jirin waana akhlaaqiyaadka wanaagsan ee ardaygu macallinkiisa inuu kula mucaamaloodo ay tahay maaha macnuhu inaan la su-aali karayn macallinkiiyo wadaag fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamuun laakiin waa si edabsan oo waxa weeyaan mu'adab ah waayo dad baa laga yaabaa in camalkiisuba ay tahay inuu wax kuweydiiyo ama faa'iidaha ugu jirto ama yay ugu jirin marka saxaabada nebigu waa ka haybadaysan jireen nebiga inay wax su-aalaan mar mar ay daruurad iyo dantu ku kalifta mooye marka iyagoo maalintaa la fadhiya nebiga ayaa waxa u yimid dad inta badan waxay sugi jireen dadka reebaadiyaha meelaha uga imanaya banaankae su-aalaya ku dhiiranaya markaa nimankii u yimid nebiga ayaa waxay ku yidhaahdeen ilaahay yuu ugu jecel yahay addoommadiisa dabeed nebigu waxau yihi axsanuhum khuluqaa kuwa ugu dhaqanka iyo akhlaaqada wanaagsan ayaa ilaahay ugu jecel yahay xadiidku waxaa kale uu ku sugan yahay fi silsila biraqam arbacu mia wa inayn wa halaahiin dhaqan wanaaggu waa shayga ugu culus miisaanka addoonka maalinta qiyaame maalintaad ugu jacaylka badan tahay miisaankaaga xasanaadka wax ku cusleeya waxau rasuulku yidhi maa min shayin asqalu fii miisaani alcabdi yowma alqiyaama min xusni alkhuluq ma jira shay kaga culays badan addoonka miisaankiisa maalinta qiyaame dhaqan wanaagga wax kafadda iyo miisaanka laguu saaro maalinta qiyaame waxa ugu culays badan akhlaaqad wanaag taa haddaad la shir timaado waad guulaysatay haddii kale waad ayaan daranta akhrajahu alimaamu alalbaniyu fi silsila min xadiidi abi darda waxaa ka mid a fadaa'ilu xusni alkhuluq ziyaadat alacmaari wa cimaarat addiyaar cumriga oo ku barakooba iyo guryaha oo waxa weeyaan kuu camirma waxau rasuulku yihi salawaatu ullaahi wasalaamuh calayh xusnu alkhuluq wa xusnu aljiwaar yacmuraani addiyaara wayaziidaani fi alacmaar dhaqan wanaagga iyo jaar wanaaggu waa jaarka aynu isla jabnay waxa weeyaan waxaa laga yaabaa labada guri ee isku xiga een afxume iyo addinxume kala gaadhin inay yar tahay laakiin islaamku jaar wanaagga meel adag buu gaadhsiiye oon sahlanayn waxau rasuulku markaa yidhi dhaqan wanaagga iyo jaar wanaaggu guryaha way camiraan oo waa barakeeyaan cimrigana way kordhiyaan oo way barakeeyaan waxaa ka mid a fadaa'il xusn alkhuluq xusuul alkhayriya imaamu albukhaari wa muslim saxiixaynkooda waxay kusoo saareen min xadiisi cabdillahi bni camr bni alcaas inuu yidhi lam yakun rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama faaxishan walaa mutafaxisha rasuulka alle ma ahayn mid xun oo dabci ahaan iyo dhalan ahaan uma xumayn walaa mutafaxisha yacni xumaanta iskamanu yeelyeeli jirin waayo yacni tafaculku waa qofku waxaan u ahayn ee uu isku dhibo iska yeelyeelka soo ma taqaanaan qofku waxaan u dhalan iyo dabci u lahayn haddana uu iska keenkeeno markaa nabigeenna suuban salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xumaanta iyo dhaqan xumadu dhalanna umay ahayn iskamanu yeelyeeli jirin oo ma samayn jirin waxaanu odhan jiray rasuulku khiyaarukum axaasinukum akhlaaqaa kuwa idinku wanaagsani waa kuwa idinku dhaqan suuban ayaa rasuulku odhan jiray sala allahu alayh wasalam xusnu lkhuluq huwa albiru dhaqan wanaaggu waa samafalka iyo wanaagga dhabta ah laysa albira kullah wa inamaa huwa min albiri yacni wanaaggii iyo birigii oo dhan ma aha laakiin biriga ayuu ka mid yihi imaam muslim waxau kusoo saaray saxiixiisa xadiidu nawaas ibni samcaan inuu yihi rasuulka waxaan weydiiyey can ilbiri walismi samafalka iyo dembiga faqaala albiru xusnu lkhuluq walismu maxaaka fii sadrik wa karihta an yaطalica calayhi annaas waxau yihi samafalka iyo wanaaggu waa dhaqan wanaagga dembiguna waa wixii laabtaada degee ku cuslaadee ku soo noqnoqda ee aad nacdo inay dadku kugu arkaan yacni laabtaada iyo qalbigaagu wuxuu ku xasili waayaa waa ismiyay isaga tag marba haddaad ku xasili weyday yacni waa nafta qofka muuminka ah mujrimku isagu balaayo kasta waa ku xasilaya waxa uu yidhi laakiin wanaagga iyo biriguna waa dhaqan wanaagga iyo xusnu lkhuluq xadiid kale rasuulku waxa uu ku tilmaamay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiisu cabdillahi bni camr inuu yidhi ana mucaad ibni jabal araada safara mucaad ibnu jabal ayaa safar iyo socota inuu u buxuu doonay faqaala yaa rasuula allahi awsinii wuxuu yihi rasuulka alla iisii dardaar qaala acbud illaha walaa tushrik bihi shay-a wuxuu yihi war ilaahay caabud keligii oo axad kale ha ku lamaanayn qaala yaa nabiy allahi zidnii waxau nabigii allow ii kordhi qaala idaa asaata fa axsin war marka xumaani kaa dhacdo wanaag ka dabagee ha kaa masaxdee qaala yaa nabiy allahi zidnii waxau nabiga allow ii kordhi qaala istaqim waltaxsun khuluquk waxau yihi toosnow oo sharciga iyo diinta alleh ku toosnow dhaqankaaga iyo akhlaaqadaaduna ha wanaagsanaato jimaacu xusni alkhuluq dhaqan wanaag wuxuu isugu soo ururay xadiidkan hada alxadiid waxaa ku sugan ana axad asaxaaba ata anabiya sala allahu alayhi wasalama wahuwa bicarafa saxaabada midkood ayaa nebiga ugu yimid isagoo carafo taagan yowma alxaj wuquufkii carafa faqaala yaa rasuula allahi nabi'nii bima yubaacidunii min cadaabi illaahi wayudkhilunii aljanna waxau yihi rasuulkii allow waxaad iiga warrantaa oo ii sheegtaa wax naarta iga dheeraynaya jannadana i gelinaya waa gobo'dii iyo gebagabadii halkay isugu timid diintu waayo muraadka iyo hadafka ugu weynaad u socotaa waa maxay inaad ridaha rabbi iyo jannadiisa gaadha iyo maxabbada alleh dee cadaabkiisa iyo cadhadiisana ka badbaaddo soo maaha intaasuu saxaabigu weydiiyey dabeed waxau nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam tacbudu allaha walaa tushriku bihi shay-a war ilaahay keligii baad caabudaysaa axadna ku lamaanayn maysid wa tuqiimu asalaata almaktuuba salaada faralkaana waad oogaysaa wa tu'addi azakaata almafruuda zakada faralkaana waad bixinaysaa wa tasuumu ramadaana bisha ramadaana waad soomaysaa wa taxuju wa tactamir waad xajaysaa waanad cumraysanaysaa wandur maa tuxibu min annaasi an yaatuuhu ilayk war waxaad fiirisaa ood ka fiirsataa waxaad jeceshahay dadku inay kuula yimaadaan fafcalhu bihim adiguna kaasuun ula tag bal hadda eeg taynaan isku karayna waa tan ayaan ta ugu weyn halkan laynaga soo galay waa halkan wamaa karihta an yaatuuhu ilayk waxaad necab tahay in laguula yimaadana eeg oo fadarhum minhu adiguna dee dadka ka dhaaf bal hadda eeg yacni dhaqan wanaaggii halkaasuu isugu soo ururay markuu cibaadaadkii camaliga ahaa nebigu ku tawjiihiyey ayaa dhaqan wanaaggiina wuxuu yidhi war dhegayso waxaad jeceshahay dadku inay adigaba kugula dhaqmaan dee adna kula dhaqan waxaad necab tahay dadku inay kuula yimaadaan ee naftaada aanad la doonayn dee adiguna ka daa intaa miyaad yeeshi intaa haddaad yeesho dhaqankaagu waa wanaagsanya waxa uu la mid yahay xadiidkii imaamu muslim min xadiidi cabdillahi bni camr bn alcaas nabigu laha man axaba an yuzaxzaxa can الnaari wayudkhala aljanna faltأtihi maniyatuhu wahuwa yu'minu biاllahi walyawm alaakhir walyأti ila annaas aladii yuxibu an yu'ta ilayh ruuxa jecel in naarta laga dheereeyo oo jannada la geliyo geeridiisu ha u timaado ilaahay iyo maalinta dambe isagoo rumaysan dadkana ha ula tago waxa uu jecel yahay inay isaga ula yimaadaan waa ayaan daro waxaanad naftaada ugu quudhayn dadka bani aadamka inaad kula dhacdo kamaalu liimaan ayaa ka mid a fadaaisheeda waxaa rasuulku yihi ina min akmali lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqaa wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim waxaa dadka mu'miniinta ugu iimaan weyn oo ugu iimaan dhammaystiran kuwa ugu akhlaaqada wanaagsan kuwooda ugu wanaagsanina waa kuwooda dumarkooda ugu wanaagsan oo dhaqan wanaaggu waxa uu ka bilaabmayaa gurigaaga gurigaaga jinac haddaad ku noqoto ama jacjacoor aan si loo saaro la garanayn markaad albaabka ka soo gasho mar alla markaad albaabka dibadda uga baxdana awliya aad noqoto waxa weeya waxaasi dhaqan wanaag maaha dhaqan wanaagga ooridaada iyo ubadkaaga ka bilow kuwa haddaad si aad ula dhaqanto garan weydo dee dadka suuqa maxaa kaa galay waa loo baahan yahay in dadka guud ahaan dhaqan wanaagsan lagula dhaqmo laakiin se yaa mudan oo owleysan mana xaqu naasi bixusni saxaabati markii saxaabiga rasuulka ku lahaa dhaqan wanaagayga yaa ugu mudan qaala ummuk hooyadaa buu yidhi qaala uma man qaala ummuk saddex jeer markuu hooyadaa yidhi ayuu markii afraad yidhi aabbaha marka aabbaha iyo hooyadaa markaad ka timaaddo yaa kuugu xiga xaaskaagii iyo carruurtaadii dee soo maha marka calaa kullin dhaqan wanaaggu wuxuu ka soo bilaabmaa guriga haanigun bay ka tolantaabay soomaaliya tidhaahdaa asaaskaagii hoose hadduu baaba' yahay dhaqan wanaagga aad bannaanka ula baxdaa halkuu ku geyni waayo dadka barhkood baa caynkaas guriga markuu soo galo kiiba maaha markuu baxana waa shaksi kale laba shaksi ayuu kale yahay guriga dhexdiisa iyo dibaddiisa waxaa ka mid ah acla aljinaan akhlaaqad wanaagga in lagu helo fadaaisheeda waxaa ka mid ah jannada halka ugu sarraysa imaamu abaraani waxa uu soo saaray min xadiis ibni cumar inuu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam ana zaciimun bibeytin fii rabadi aljanna liman taraka almiraa wain kana muxiqaa وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه صدق وعو رسولك صلى الله عليه وسلم waxaan damiinuga ahoon idiin ballan qaadayaa waxaan damiinuga ahay guri jannada siyaaradeeda dambe ah rabaduljanna yacni rabadka waxa la rabadulbeyt xawla daar daarta siyaaradeeda iyo hareeraheeda gudaha daakhilka ma aha marka jannada siyaaradeeda dambe waa darajada ugu hoosayse ugu dambaysee halkaasaan u ballan qaaday qofka muranka isaga taga walow xaqba ha u yeeshee waxaan u ballan qaaday guri jannada dhexdeeda ku yaalla ninka beenta ka taga walow haba kaftamayee waxaan u ballan qaaday guri jannada halka ugu sarraysa ku yaalla liman xasuna khuluquh qofka dhaqankiisa iyo akhlaaqadiisu ay wanaagsanaato akhlaaqad wanaag ayaa wanaag oo dhan isku fuuqsaday hadda wadaado iqtadi birasuuli illahi fii xusni alkhuluq bal nebi moxamed kaga daya dhaqan wanaag fii saxiixayni min xadiisi anas rasuulka sala allahu calayhi wasalam anas wuxuu lahaa kaana rasuulu llahi axsana annaasi khuluqa rasuulka alle wuxuu ahaa ka dadka ugu akhlaaqada wanaagsan ugu dhaqanka wanaagsan leh waxau ihi saxaabigaasi maa masistu dibaajan walaa xariiran alyana min kafi rasuuli illah ma taaban weligee xariir ka jilicsan gacantii nebi moxamed walaa shamimtu raa'ixatan qatu atyaba min raa'ixati rasuuli illah weligay ma urin ur ka udgoon udgoonkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam walaqad khadamtu rasuula allahi cashara siniin toban sano ayaa nebi moxamed u shaqaynayay waa anas gacan yarihii nebiga fama qaala li qatu uffin weligii uf iyo kelmad xuni ma odhan walaa qaala lishayin facaltuhu lima facaltah waxaan sameeyey weligii ima odhan maxaad u samaysay walaa lishayin lam afcalhu alaa facalta kada waxaanan samayno weligay ima odhan maxaad u samayn weyday haadihi hiya akhlaaqu rasuuli illaah jaariyadda iyo qofka ciidanka ku ah maalintii imise jeer baad caydaa imisaad aflagaadaysaa imisaad canaanataa imisaad afxumiya adduxumaba ula timaadaa isweydii laakiin kaasi dhaqankii nebiga maahay ogow waad ka baydhsanta alxayaau min xusni alkhuluq xushoodku waa dhaqan wanaagga waxaa laga yaabaa soomaalidu inay isu cay- isku caydo oo gabadha xishooto ama ninka xishooda la yidhaha wuu xishoonaya laakiin dhaqan wanaaguu ka mid yahay xadiidkii min xadiidi abi sacuud abi mascuud albadri ee marfuuc ahaa silsiladana imaamu alalbani uu kusoo saaray wuxuu lahaa waxau rasuulku lahaa akhiru maa adraka annaasu min kalaami nubuwati alula idaa lam tastaxi fasnac maa shi'it wixii ugu dambeeyey hadalkii ambiyadii hore ay dadku ka soo gaadheen waxa uu ahaa haddaad xishoon weydo waxaa doonta yeel hadda ma aha in loo fasaxo fasax la siiyey sidaa doonta yeel laakiin waxa weeyaan waa calaa sabiili tahdiid sida qowluhu tacaala faman shaaa falyuumin waman shaaa falyakfur iyo siduu rabbi u lahaa icmaluu maa shi'tum yacni tahdiid iyo good iyo hanjabaad baa ku jirta oo ilmaha yar markaad tidhaahdo waxaa doonta yeel waan ku arkayaaye waan kuu fasaxay maaha laakiin waad arkay waxa kugu dhaca marka waa min hada albaab oo bimacnaa dee qof xishoon waaye waxbaba ka dhowrsan maayo weeyi wama hagaagsana qof jira ma aha waxaa kaluu rasuulku lahaa ina likulli diinin khuluqa wa khuluqu lislaami alxayaa diin waliba dhaqan iyo akhlaaqad bay leedahay akhlaaqadda islaamkuna waa xishoodka xadiis saxiixa min xadiisi anasin wa cabdillahi bni cabaas wa huwa fi silsila waxaa kaluu rasuulku lahaa idmanuu lii sittan min anfusikum adman lakum aljanna waar lix arrimood naftiinna iiga ballan qaada oo iiga damaanad qaada anna jannaan idiin damaanad qaadaya laakiin waa ayo lixdan cidda damaanad qaadaysa waa cid ilaahay waafajiyey waa min xadiisi cubaada fi silsila waxau rasuulku yidhi usduquu idaa xadastum waa run sheega markaad sheekaynaysaan waxoogaa beenaha ku qurxinina wa awfuu idaa wacadtum waar oofiya markaa ballan xidhtaan ee aad qaadaan waadduu idaa tumintum waa marka wax laydinku aamino ammaanada sideedii u guto oo uga soo baxa waxfaduu furuujakum waa xubnihiina taranka xafida oo ilaashada oo xumaanta iyo dhaqan xumada ka ilaashada waquduu absaarakum war indhihiina laabta wa kufuu aydiyakum war gacmihiinana ka haysta wixii xumaana lixdaa arrimood haddaa ii ballan qaadaan jannaad leedihiin xadiidka ugu dambeeyaynu muxaadarada kusoo khatimaynaa min xadiisi haani wa huwa fi silsila aydan lama wafada calaa rasuuli illaah saxaabigaasi markuu nebiga u yimid ayaa waxa uu ku yidhi yaa rasuula allah ayu shayin yuujibu aljanna saxaabada hadafkoodu halkaasuu ahaa geel badan iyo maal badan iyo dirham iyo doolaar may weydiisan jirin maxaa jannada ii waajibinaya rasuulku waxau ihi calayka bixusni alkalaami wa badli aطacaam waxaad laasimtaa hadal wanaag iyo cuntada inaad bixiso adeeg wax bixintu ma sahlana yacni beer gaajaysan ama haraadan qofka qooya jannuu leeyahy ma sahlana axaadiidta nebiga sida ku soo aroortay waxa weeyaan kalb haweeney zaaniyada oo dembigaa ama kabiiradaa ku dhex jirtay ayaa ay haraadan oo ay waraabisay ayay raxmadda rabbi ku heshay hadda waa kalb famaa baaluk ibnu aadam la karaameeyey qofka wax siiyana dee hadalkiisa badaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu inaga yeelo kuwa akhlaaqad wanaagga iyo dhaqanka suuban ilaahay waafajiyo ee qowlkooda iyo ficilkoodu iswaafaqo waayo hadal qurux badan waxba tari maayo madhar wanaagsan oo la qurxiyeyna waxba tari maayo haddii baatinka iyo camalka hoose uu kharaabo ilaahay waxaan ka baryayaa in qowlkeenna iyo dhaqankeenna iyo camalkeennuba uu tooso waayo sida carabka qur-aanka lagu akhrinayo laxniga iyo leexashada looga ilaaliyo ayaa camalka iyo dhaqankana laxniga looga ilaaliya weliba laaxinka qur-aanka dee waaba la saxaa laakiin camalka haddaad laxnido oo aad ka leexato xagga dhaqanka taasaa u darane ilahay inxiraafka inaga badbaadiyo wsala allahuma calaa sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbihi wasalam wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu